Akadeemiyadda Culuumta Qur'aanka Kariimka ee gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ka furtay tababar loo qabanayo macalimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka oo ku saabsan caqabadaha haysta macalimiinta dugsiyada Qur'aanka iyo sidii looga bixi lahaa waxaa ka qayb galay furitaanka tababarka mas'uuliyiinta akadeemiyadda Culuumta Qur'aanka Kariimka ee gobolka Banaadir iyo macalimiinta tababarka ka faa'iideysanaya guddoomiyaha akadeemiyadda Culuumta Qur'aanka Kariimka ee gobolka Banaadir Doctor Maxamed Daahir Macalin Xasan iyo agaasimaha arrimaha diinta ee gobolka Banaadir Cabdulaahi Garnuun ayaa ka warramay muhiimadda tababarka inaan halkan istaago anigoo ka wakiil ah duqa magaalada muqdisho wakiilna iiga soo dhigay inaan dowradan furo ayaa sharaf weyn ii ah marka ugu horeysa oo la og yahay qur-aanka wuxuu ka qabtay sida hadda uu sheegay garuun wuxuu qabtay wax cad waaye waana u taagan yahay in gobolka banaadir dugsiyada qur-aanka kariimka in kor loo qaado waa u taagan yahay habeen iyo maalin ayuu ku fikiraa waa nin shaykha ah waxaana halkan aan uga dhawaaqayaa guddoomiyahan oo ii soo amray shirkii iyo nadwadii iyo tababarkii iyo seminaarkii waa furan yahay
dowladda maanta jirtana oo hadda ee, heer gobol aan taagannahay gobolka banaadir oo yacni halkaa astaantiisu ka muuqato waxaa weeye waxay tusaale u tahay guddoomiyaha gobolka ka bilaaw ilaa wasaaraddii ku geey ilaa yacni madaxweynaha ilaa ra-iisul wasaaraha dhammaantood runtii waa dad yacni f- ee, diinta islaamka maanta inay u khidmeeyaan ee, diyaar u ah waxaad ka garan kartaa ee, dowradan waxyaabaha yaroo lagu qabanayo guddoomiyaha gobolka ayaa binafakati ilkhaasa ka bixiyey waa jeebkiisa tababarkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex maalin ah waana kii ugu horeeya noociisa ee loo qabto macalimiinta dugsiyada gobolka banaadir